bsmi اllahi الرxman الraxim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alimaamu abu dawuuda raximah اllahu tacaala baabun fi اdaadiyi baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi اdaadiyi daadiga xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay wاdaadiyu nabtun waa dhirta wax ka mida waxaa kaloo layidhi huwa shay-un lahu cunquudun mustatiil waa wax laan dheer leh waxabbuhu calaa shakli xabbi shaciiri xubuubtiisuna waxay u eg tahay shaciirta xubuubteeda oo kale ayb yuudacu minhu miqdaaru riqlin rodol wax la eg ayaa lagu ridaa fi lfaraq weelka weyn fatacbaqu raa'ixatuhu wayajuudu iskaaruhu yacni faraqa weelka aadka u weyn yaa waxaa looga daraa rodol wax la eg oo xubuubtaasaa lagu ridaa biyahaas iyo faraq weel faraq oo biyo ku jiraan ayaa intaas hal rodol oo daadigaa lagu ridaa markaasu wuxuu noqdaa iskaar wax wax sakhraamiyo oo markaasi raa'ixadiisana ay isbeddesho oo khamiir markaa ay noqoto oo kale ayb waxaa kaloo layska dhahaa addaadiyu nebiidu shaciir shaciirta nebiidkeedana waa lagu sheegaa qaala alimaamu abu daawuuda raximahu اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa zayd bnu اlxubaab qaala xadaanaa mucaawiyaة bnu saalix can xaatim bni xurayfin can malik bni abi maryam qaala dakhala calayna cabduraxmaan bnu hanmin ayaa noo soo galay fatadaakarna طilaa'a nebiidka ayaannu ka sheekaysannay ayb faqaala waxa uu yidhi xadaanii abuu maalikin alashcariy abuu maalik alashcari wuxuu ii sheegay buu yidhi ayb fatadaakarna طilaa'a ayaannu mudaakaraynay oon ka sheekaysannay ayb waa nebiidka oo kale nacam sharaab markaa inta meel lagu huuriyo karkaro saddex meelood oo meel wixii ku jiray ay baxaan wax soo harana ay noqdaan wax qamiir ah oo markaasi iskaar iyo waxaas leh waa nebiidka faqaala waxa uu yidhi xadaanii abuu maalikin alashcariyu annahu samica rasuula اllahi sal l slam yaquul nebigoo dhahaya ayuu maqlay buu sheegay layashrabanna naasun min ummatii dad ummaddayda ka mida waxay cabbi doonaan alkhamra khamrada yusammuunahaa waxay ku magacaabayaan bikayri ismihaa magaceeda magac aan ahayn ayb maau lcinab iyo maau shaciir iyo ilaa nebiid daadi waxyaabahaas oo dhan marka laysu geegeeyana waa khamri un marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa ashyaa'adu asmaa'adu inaysan xaqaa'iqa aynan beddelaynin ayb oo shayga xaqiiqadii sharcigu uu ku cilleeyey hadday ku taagan tahay magaca haddii la doonaba ha loo bedelo ee mar haddii cilladii ay joogto xukunkiina waa joogaa xukunku cilladaasaa xukunto alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wacadaman ee wax kale xukunku maa yacnii xukumaan ayb ee asmaada iyo magacyadu axkaamtu iyadu saamayn badan kuma lahane cilalka iyo macaanidaa saamayn ku leh ayb khamradii bay marka bikayri ismihaa u bixinayaan xadiidkan marka xadiid dheer buu ahaa macaasifta iyana waa ku jireen xadiidka bukhaarina uu wariyeyoo layakuunanna min ummatii aqwaamun yastaxilluuna alxira waalxariira waalmacaasifa ayb dad ummaddayda ka mida xariirta iyo farjiga iyo waxay xalaashanayaan nuustikada iyo waxyaabahaas heesaha xadiidkaas ayaa kan qayb ka mida uu yahay ayb walidaalika ibnulqayim xadiidkan marka riwaayada ibnu maajahna waa iyadu sheegaysaaba macaasifta iyo waxaa way sheegaysaaba ayb halkan marka ibnulqayim wuxuu ku baxsiyey macaasifta iyo waxyaabahaas wuxuu yidhi walafdu xadiidi bni maajah aladii ashaara ilayhi اlmundiriyu alxaafid اlmundiri baa wuxuu yidhi mukhtasar abi daawuudka yaa wuxuu ku yidhi uu ku daray xadiidkan in ibnu maajah uu wariyey buu sheegay marka riwaayada ibnu maajah ee uu ishaaray mundiri layashrabanna naasu min ummati اlkhamra yusamuunaha bigayri ismiha yuczafu calaa ru'uusihim korkoodaa laga heesayaa dadkaas bilmacaazifi baa loogaga heesayaa muusjiko waalmuqaniyaati iyo gabdhaha heeso yaqsifu allaahu bihim اlarda alla dhulkuu la goynayaa wayujcalu minhum اlqiradata wاlkhanaasiir daanyeero iyo doofaarana waa loo bedelayaa ayb dadkaas marka muusjikada iyo heesaha xalaashanaya ibnu maaja marka riwaayaadkiisa iyuu sheegay riwaayadii bukhaari buu sheegay baabu maa jaaءa fii man yastaxilu اlkhamra wayusamiihi bigayri ismihi markaasuu bukhaari yidhi waqaala hishaam bnu camaar qaala xadaanaa sadaqaة bnu khaalid qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu yaziid bni jaabir qaala xadaanaa caطiyaة bnu qays alkhilaaciyu qaala xadaanii cabduraxmaan bnu hanmin alashcariy qaala xadaanii abu caamir ow abu malik alashcariyu wallaahi maa kadabanii yacni been igma sheegin samica الnabiya salى اllahu عalيh ali wasalam yaquul nebigu dhahayou maqlay layakuunanna min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira ilaa aakhiri اlxadiid waqaطacana bnu xasmin ibnu xasmi waa duray fii hada اlxadiidi xadiidkan bukhaari uu werinayo ayb wa qaala waxa uu yidhi laa yasixu ma ansaxaayo liannahu munqaطicun waa munqaطic buu yidhi lam yadkur اlbukhaariyu man xadaahu bihi bukhaari ciddii xadiidkan u sheegtay ma sheegin oo markuu bilaabayo xadaanaa ma dhihin wa qaala hishaam ibnu camaar buu iska yidhi ayb wainamaa qaala wuxuu yidhi waqaala hishaam ibnu camaar wahaada alqadxu baailun min wujuuhin qadxigaasna waa baail buu yidhi min wujuuhin axaduhaa wejka koowaad ama axadihaa wujuuhdaas wejka koowaad anna albukhaariya qad laqiya hishaama bna camaar wa samica minhu ninkan uu bukhaari dhahaayo waqaala hishaam ibnu camaar hishaam bukhaari sheekhiisa waayo bukhaari waxbuu ka maqlay waana ka wariyey bukhaarina mudallis maahan marka oo cantiisa iyo qaaladiisa iyo aan la aqbalaynin qofka mudalliskaa cancanadiisa aan la aqbalin amaa alimaamu albukhaari cid tadliis ku sheegtay male sheekhiisu marka hadduu uga wariyo can iyo qaala iyo xadaanii waa isku halwa ayb marka inqiaaca xaguu uga imaanaya hishaamu bnu camaar waa min shuyuukhi اlbukhaariy ayb marka wuxuu yidhi faidaa rawaa canhu mucancinan hadduu werin lahaa can isagoo dhahayo xumila cala alitisaali baa lagu xambaari lahaa itifaaqan lixusuuli اlmucaasarati wاlsamaaci faidaa qaala qaala hishaamun lam yakun farqun baynahu wa bayna qowlihi can hishaam aslan qaala iyo can waxba isma dhaamaan ayb ahaanii kan labaad ana iqaati اlahbaata dadka iqaad ahbaata qad rawowhu can hishaamin mawsuulan isagoo mawsuulay hishaam ka wariyeen qaala اlismaaciiliyu fii صaxiixihi ahbaranii اlxasan qaala xadaanaa hishaam bnu camaar biisnaadihi wa matnihi ayb marka hishaam bnu camaar isagoo mutasilana waa laga wariyey abubakr اlismaaciili baa keenay mustakhrajka bukhaariga ayb wاlxasanu huwa bnu sufyaan weji labaad waayo kaasna aلثaaliثu annahu qad saxa min hayri xadiiثi hishaam xadiid hishaam hayrkiisna waa ku ansaxay qaala اlismaaciiliyu fi صaxiixi yani mustakhrajka wa xadaana اlxasan qaala xadaana cabdالraxmaan bnu ibraahim qaala xadaana bishr qaala xadaana bnu jaabir can caطiyaةa bni qaysin qaala qaama rabiicaة اljurashiy fi اnnaasi fadakara xadiiثa fiihi طuul qaala faإida cabdالraxmaan bnu hanmin faqaala yamiinan xalaftu calayha xadaanii abu caamir aw abu malik alashcariy ila akhirihi isagoo kalena marka can dariiqi hayri hishaamna waa kaasoo alraabicu ana albukhaariya low lam yalqa hishaaman walam yasmac minhu faidkhaaluhu hada alxadiida fii صaxiixihi wa jasmihi bihi yadullu calaa annahu haabitun cindahu can hishaam xataa hadduu bukhaari ka maqli lahayn hishaam kusoo dhexdaridda uu ku soo dhex daray saxiixiisa isagoo weliba siiqatuljasmi ku keenay ayaa waxay tusi lahayd marka agtiisu inuu saxiix ka yahay bukhaari yay taa tilmaamaysaa ayb bukhaarina marka caadaadkiisa iyo waa la yaqaanaa ayb marka asal ahaanba unu u soo geliyey istishhaad ahaan xataa uma keensanine asal ahaanba u keenay marka ujuhdaasoo dhan waxay tilmaamayaan xadiidku inuu saxiix yahay ibnu xasmi warka uu sheegayna ee uu yidhi xadiidkaas waa daciif wax ku soo aroorayna ma jiraan heesaha iyo muustikada xaaraantinimadeeda uu yidhina waa madhab marka uu ku gafay oo culimo badan a'immada jumhuurtoodana ay ku naqdiyeen xataa kutubta musalaxa ayaa lagu soo qaatayba macna marka laga hadlaayo mas'alada yacnii qaalada iyo canta iyo ay ka hadlaayaan iyo mucallaqaadka iyo markay ka hadlaayaan ibnu xasmi inuu mukhaalif yahay bay sheegaan ayb xadiidkan marka qaybtaas macaasifta ku jirtay qayb ka mida weeyaan kan قال xadaثna شhayk min أhli waasط qال xadaثna أbu mansuur alxاariث bnu mansuur qaala samictu سufyaan الثawriya su'ila can الdaadiyi isagoo la su'aalay faqaala qaala rasuulu اlah sal slm tastaxilu ummatii ummaddayda waxay xalaashan doontaa alkhamra khamrada yusamuunahaa waxay ku magacaabayaan bigayri ismihaa magaceeda waxaan ahayn qaala abu daawuud waqaala sufyaan الثawriyu addaadiyu sharaab اlfaasiqiin daadigu waa faasiqiinta cabbitaankooda iyo sharaabkooda weeyaan buu yidhi ayb xadiidtan marka de khamrada in la xalaasho doono waa xadiidtan xadiidkan hadda abi maalik alashcari baa tilmaamaya layakuunanna min ummatii aqwaamun yastaxilluuna alxira yastaxilluuna alxira haahunaa marka waxaa weeyaan masala mas'aladu waxay tahay hadday khamradii xalaashadeen ama ay xalaashadeen heesihii oo xaaraan ah maxaa loo kufrisiin waayey ayb mase ku gaaloobayaan istixlaalkaas shaykhulislaam ibnu taymiya bayaanu daliil fii butlaani taxliil wuxuu leeyahay istixlaalka midkan waa istixlaal oo ta'wiil ku yimid waay waa istixlaal oo ta'wiil ku yimid waay ta'wiilkaa ka baajinaya kufriga marka ee lowlaa iyagoo aan ta'wiil haysanin hadday khamradu waa xalaal dhihi lahaayeen way ku kufri lahaayeen maxaa yeelay khamrada taxriimkeedu waa min alashyaai aldaahirati almacluumi min addiini bidaruura qof hadduu khamrada xalaashada waa ku gaaloobayaa wakhtigan ilaa khamrigii muslimku qof dhul islaam ku korayo intaas muslim dhex joogay khamra inay xaaraan tahay waa ogyahay hadduu yidhaahdo marka khamradu waa bannaan tahay wuu ku gaaloobayaa laakiin middaan hadda kuufiyiinta aan ka sheegnayo ay leeyihiin khamrada midda cinabka waaye iyo kuwa kale yacnii khamrada laga sameeyaa wax yar dhib ma laha markay xaduliskaar gaartaa xaaraan ah iyo ta'wiilkaas iyagu marka ay wax daydayayaan oo luqada iyo meelahaas iyo ay ka aad-aadayaan ayaa ka baajinaya kufriga ayb walidaalika ibnu xasmi heesihii baa marka wuxuu leeyahay bannaan yihiin iyo muustikada waa xalaashanayaa istixlaalu samaynaa nacam laakiin istixlaalkaas muxuu ku yimidna ta'wiil nusuustii qaarkeed ou daciif u arka qaar uunan markaasi maqlin iyo wax noocaasoo kale isugu jirtaa marka istixlaal oo waxaa weeyaan mabniyun calaa ta'wiilin ta'wiilka saa'iqaana culammadu waxay yidhaahdaan waa midka cilmigana wej ku leh luqada carabigana wej ku leh dadka ta'wiilsanayana ay yihiin nowcan maa dad uun cilmiga ku dhex jiro ibnu xajar macno noocaasoo kaleu sheegaa juska labiyo tobnaad fatxulbaariga kitaabu istitaabati اlmubtadiin kitaabkaas marka wuxuu soo qaadayaa ta'wiilka saa'iqa dawaabidiisuu ku sheegaa meelahaas waxyaabahaasu marka ka sheegay lowlaa marka ta'wiil oo aanu jiri lahayn waa ku gaaloobi lahayn ilaa ninkii xaaraan xalaashada oo gaaloobaayb mas'alo kaleo isagana ibnuulqayim uu baraarujiyey waxay tahay xilligii saxaabadaa waxaa dhacday dad intay khamro cabeen qudaamat bnu madcuun iyo inay xalaashadeen khamradii khamray cabbeen waxay yidhahdeen annaga waa noo xalaal liqowlihi tacaala laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxun fii ma طacimuu idaa ma اtaqow waaamanuu wacamiluu الصaalixaati uma اtaqow waaamanuu uma اtaqow waaxsanuu ayb oo iyaga ayaddii waxay u fahmeen ninkii iimaani camal saalixa la yimid wax allaala wuxuu cabo ama cuno waxba inaysan u dhibaynin aayadduna wejkeedu saas ma aha waxay ahayd dadkii dhintay khamrada intaan la xarimin iyagoo cabaayo oo calooshooda ay ku jirto dadkii dhintay ayaa xaalkooda layswarsaday markaasaa aayaddan soo degto kuwaas wixii ay cabeen dhib ma laha ilaa kamradiiba xaaraan kama ahayn waagaas laakiin markii la xarimay kadib qof muuminoo camal saalixa la imaanayo inay u bannaan tahay maaha qudaama marka cumar waatuu yidhi u bayaaniya haddii ay marka ka soo noqdaanna xadkii ku dhufta xaddu shurbi alkhamri haddii ay markaad u bayaanisaan kabacdi ay soo noqon waayaanna dila oo markaas maxaa loo dilayaa gaalnimaa loo dilaa ilaa shay xaaraanoo xaaraantiisu caddaatay bay xalaashanayaan ayb marka ibnuulqayim wuxuu leeyahay waagaasi aad daahir uma ahayn laakiin wakhtigeennan wuxuu leeyahay khamrada xurmadeedu ay iska daahir noqotayoo yacnii dadkii ay si tawaatura iskaga kala wariyeenoo cahdigeediina aanay dhoweyn qofka hadda xalaashada wuu ku gaaloobaa buu leeyahay khamrada guud ahaanteeda baabun fi lawciyati baabun ayha marka waxay tusaysaa waxyaabahan o dhan marka qofkii isagoo inuu kufri ku dhacay haddana isaga bitacyiin kufriga in loogu rido in mawaanic in laga fiiriyaa in loo baahan yahay oy ka mid tahay yacnii in la waayo ta'wiil in la waayo ikraah inuusan jirin inaanu jirin jahli inuusan jirin khata iyo gef carabka ka soo booday iyo wax la mida inaanu ahayn mawaanicda marka afartaas meelahaas iyay sheegeen culammada xukun kastaana wuxuu u baahan yahay istiifaau bitacyiin marka loo xukumaayo istiifaa'i shuruud waintifaa'i almawaanic buu u baahan yahay sida kutubta qawaacidulfiqiyaha ku dhigan xugun aan shuruuddiisa dhammaystiranin mawaanicdiisii aan meesha ka bixin qof laguma dejin karo haddii la dhihi lahay kufri iyo bidco iyo waajib wax waajibo iyo wamaa ilaa daalika baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lawciyati weelashii caddaynteedii axkaamteedii buu u baahan baab yahay awciyada marka weelasha weelasha halkan waxaa keenaya isku mid maahan weelasha qaar baa wixii lagu shubo sharaabka haddii hadda lagu shuboba hore uu ka qamiiraya khamro isku beddelaya kuwana iyagu waxaa weeyaan dhaqso kuma qamiiraan axkaamteeda marka waa loo baahan yahay قال xدثنا مسدد قال xدثنا cبدالواحد بن زياد قال xدثنا منصور بن حyان عن سعيد بن جuبير عن ابن cمر وابن عabاaس qاaلا نشهد أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم waxaan markhaati ka nahay nebigu نahاa can الdubaaءi inuu reebay bocorka واlxantami xantamka inuu reebay ashuunka واlmusafati iyo midka la dharoobay والnaqiiri midka la qoday inuu xarimay kelimaad marka hariib ah waaye kuwaan addubbaa waxaa la yidhaha hiya alqarac waa bocorka bocorka aadka u weyninka badan ayay intay afka ka duleeliyaan dhaxda ayay ka bixi jireen markay dhaxda ka bixiyaan ayay weel ka dhigan jireenoo waxay ku shuban jireen timirta ama cinabka iyo biyaha intay iskula ridaanay afka ka daboolaan dhaqsan marka wuxuu noqonayaa waa qamiiraya markiiba oo markuu laba maalmood oo kale sidaas uu ahaado sharaab marka wuxuu isku beddelaa lagu sakhraamo oo khamri oo kale leh dubbaha marka kaas waa bocorka afka inta laga gooyo dhaxda wax uga jira laga bixiyo weel ahaan loo isticmaalo walxantami xantamkuna waxaa weeyaan waa ashuunka walxantami ashuunkii ayb shuumo marka ay dhoob iyo waxaa ka samaystaan oo markay ku ridaan biyaha midhahana ay ku ridaan cinabka iyo wixii la midka ah oo ay afka ka daboolaan dhaqso uu ku qamiiri jiray wاlmusafati iyo weelka isagana lagu dharoobay almaطliy bizifti laamiga iyo waxa lamidkaa midka lagu dharoobay wالnaqiiri naqiirka isagana waxaa weyaan geedtimireedka jiriddiisa intay soo qaadaan bay qodi jireen intay qodaan ayay xubuubta ku ridaan biyo yarna kula shubaan waa daboolayaan markaas hadhow waa ka shubanayaan sharaab marka waxaa uga soo baxaayo lagu sakraayo saddexdaa marka macaanidooda sidaas ooyaan xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa weelashaan nebigu waa reebay ayb taxriimkan laakiin ama nahyigaani waxaa ka dembeeyey ibaaxo oo nahyigan isaga waxaa weya waa la nasakhay mansuuq waaye waxaa lagu nasakhay xadiidii buraydata bni اlxusayib ayaa lagu nasakhay xadiiثi burayda ayaa lagu nasakhayo kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuur fazuuruuhaa ayuu yidhi kuntu nahaytukum can اlawciya weelashii baan idinka reebay kuwaan iyo markaa wuxuu yidhi alaa fantabiduuha ku nebiid ku samaysta casiir ku samaysta weelashaasi walaa taqrabuu muskiran shay wax sakhraamiyana ha u dhowaanninina muskirka un iska ilaaliya weelkaa rabtaan isticmaala laakiin sharaab lagu sakhraamo iska jira ayb wakuntu nahaytukum can luxuumi اladaaqi alaa fadakhiruuha hilibka udxiyada in la kaydsadana waa idinka reebay hadda iska wuxuu yidhi iska kaydsada wixii ka dambeeya saddexda nasqiba hal meel baa lagu sheegay iyo naasikhooda saddexda xugune mansuuqa iyo nawaasikhdooda meel baa lagu sheegay qaala xadaana marka sidaan waxaa loo yeelay wakhtigaasi waxay ahayd wakhti khamradii taxriimkeedu uu dhowaa oo dadkii weli ay ku dhowdahay marka weelashiiba inay ka dheeraadaan baa la faray saddan lilbaab ayb قال xdثna موسى بن إسماعيiل ومسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي المعنى قال xdثna جرير عن يعلى يعن بن الحكيم عن سعيد بن جuبير قال سمعت cبدالله بن cمر يقول xرم رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم rasuulku wuxuu reebay نبيid الjri ashuunka نبيidkiisa buu reebay نبيid isaga waxaa weeyaan biyo iyo ama timir ama cinab ama zabiib iyo wax lamida inta biyihii lagu dhex daro weelka lagu daboolo ay isku qamiiraan marka nebiidkaasaa la yidhaha sharaabka noocaas loo samaysto ayb marka hadduu saddex maalmood gaaro kadib intuu karkaro uu buriyo ayuu wuxuu noqdaa wax lagu sakhraamo ayb wixii saddex maalmood ka yarna sida haalibka ah waa iska casiir caadi ah hadda sidaan hadda jirto casiiraadka loo samaysto waagi hor looma samaysan jirin ayb oo markay rabaan inay samaystaan waxaan wax lagu shiita iyo lama aqoon jirin cinabkii marka waa la soo qaadayaa biyo ayaa lagu dhex daraan waa laysku kor daboolayaa marka waa isku dhiimayaan haddii marka saddex maalmood iyo uu gaaro dee khamri buu noqonaa hadduu ka yaraadana dhib ma lahan oo muskir ma gaarayo markaaswaagaas laakiin weelashan waxaa loogu diiday weelal ad adag oo qaro weyn bay ahaayeen oo ay u badan tahay markii lagu shubaba waxyar kadibba inay yani muskir inuu isku bedelo shaygi ayb qaala samictu cabdالlahi bni cumar yaquulu xarama rasuulu اllahi sal ly slam nebigu wuxuu reebay nabiida aljari ayuu xarimay fakharajtu waan baxay fazican anoo ku argagaxsan a min qowlihi ka argagaxsan xarama rasuulu اllahi sal l slam nabiida aljaridaa uu yidhi fadakaltu calى bni cabaas baan u galay faqultu waxaan idhi amaa tasmacu maa yaquulu bnu cumar ibnu cumar wuxuu sheegayo miyaadan maqlaynin qaala wamaa daaka oo waa maxay wuxuu sheegayo qultu waxaan idhi qaala xarama rasuulu llahi sal l slam nebiida aljari nebigu wuxuu reebay ashuunka nebiidkiisa yani ashuunkaas in lagu samaysta yacni nebiid qaala sadaqa run buu sheegay buu yidhi xarama rasuulu llahi sal slam nebiida aljari qultu waxaan idhi wama aljaru oo waa maxay jarigu qaala wuxuu yidhi kullu shayin shay kasta oo yusnacu laga sameeya min madarin dhoobo allaale oo dhooba laga sameeyashuunka dhoobaa laga samaystaa sida haalibka badan baabu wafdi cabdilqays ayb wuxuu u baab yahay marka wafdi cabdilqays axkaamtii nebigu uu u bayaaniyey caddaynteedii weeyaan axkaamtaas qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin ayb ومحمد بن عubaydi qال xadaثna xmاad xاaw xadaثna mسdd qال xadaثna cabاad بن cabaadi عan أbي jamرةa qاal samictu بن cabاasi yquuل أbu jamرة marka wuxuu ahaa magaciisa waxaa la dhihi jiray naصr wuxuuna ahaa iبnu cabaas ninkii u tarjumi jiray kuntu utarjimu bayna yaday cabdالlahi بn cabaas iyo الnaas ibnu cabaas iyo dadkan u kala tarjumi jiray tarjamaaddaas marka waxaa laga yaabaa inay tahay muballiq inuu u ahaa oo u waxa uu sheego dadka fogfog uu gaarsiin jiray qaala samictu bnu cabaasin ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya waqaala musadadun can ibni cabaas midna samictu buu yidhi midna can tanna waxay ku tusay muxadisiintu cibaaraadka marka alfa yani siyaqu اladaa inay aad u kala sooci jireen daryeel gaarana sii jireen samictuna samaaca lagu gutaa cancanaduna way ka hoosaysaa darajatu yanii samictuda waa ka hoosaysaa wa hada xadiidu sulaymaan qadima wafdu cabdilqays baa soo galeen calaa rasuuli illahi sal slam faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inaa haada alxaya ayb inaa anagu haada alxaya qabiiladeennaan marka takhsiis yay isaga nasbisan tahay inaa annagu haada alxaya yacnii macshara haada alxayi haddaan nahay dadkeennaan qoladeennan ayb min rabiicata ayb rabiica ah qad xaala baynanaa wa baynaka qoladeennan reer rabiica haddaan annagu nahay qad xaala baynanaa wa baynaka annaga iyo adiga dhexdeenna waxaa kala teeday oo kala xihay kufaaru mudar mudar gaaladooda kufaaru mudar walaysa nakhlusu ilayka kuuma soo saafigaroobi karno ayb oo kuuma yacnii makuma soo gaari karno xaggaaga ma soo gaari karno ilaa fii shahrin xaraamin bil xurmale maahana famurnaa bishayin waxna amar naaqudu bihi aan qaadanno wanadcuu ilayhi aan ugu yeerno man wara'anaa dadka naga dambeeyo qaala aamurukum biarbacin wa anhaakum can arbacin aliimaani billaah aamurukum biliimaani billah baan idin farayaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wacaqada biyadihi waaxidatan gacantiisa hal ayuu ku guntay marka wa qaala musadadun waxa uu yidhi aliimaani billaahi uma fasarahaa lahum waa u fasiray oo wuxuu yidhi atadruuna ma aliimaanu billah markaas u sheegay shahaadati an laa ilaaha ila allah waanna muxamadan rasuulu llah waiqaami اsalaa waiitaa'i الzakaah wa an tu-adduu inaad bixisaan alkhumusa khumuska mimaa hanimtum waxa aad haniimaysataan aa ka bixisaan waanhaakum waxaan idinka reebaya can iddubaa'i waalxantami waalmusafati waalmuqayari intaan oo dhan waa sheegna almuqayar baanan sheegin almuqayarna waxaa laga wadaa almatliyu bilqaar midka yacnii laamiga la mariyey wa qaala bnu cubayd annaqiir makaana almuqayar buu annaqiir yidhi midka la qoday wa qaala musadadun waannaqiiru waalmuqayaru ayuu lam yadkur ilmusafata isagu ma sheegin musadad qaal abu daawuud abu jamrata nasr bnu cimraan addubaciyu weyaan ayb maxalushaahidku marka waxaa weeyaan wafdi cabdilqays axkaamtooda waxaa ka mid ahayd waxyaabahan baa nebigu uu ka reebay ayb oo iyadu marka keenayso iskaarka dadejinayso walidaalika qofka inuu ku dadaalaa la rabaa iska ilaaliyo ashyaa'da muxaramaadka ah in nebigu uu aad uga dadaali jiray dad dhan oo meel dheer ka yimid oo nebigu wakhti gaaban uun la joogayo ee ay yidhaahdeen rasuul allow noo sheeg wax diinkeennii ka mid ah ayuu towxiidkii iyo arkaanulislaamkiibu u sheegay iyo wuxuu ugu daray waxyaabaha muxaramaadka daahirkaana u sheegay walidaalika dacwada marka meesha laga bilaabayo waxay noqonaysaa arkaanulislaamka oo waajibaadka asaas u ah muxaramaadka waaweynna dadka waa laga waaninayaa ay ka mid tahay zinada iyo sixirka iyo khamrada iyo yacnii muubiqaadka dunuubta kabaa'irtae waaweyn ee qofka yacni aad u halaajinaysana waa loo sheegaya waa laga reebaya marka dacwadii marka intaasoo waajibaad iyo muxaramaad waajibaadkana awjabu lwaajibaado towxiidka ah uma salaadii iyo waxyaabahaas muxaramaadkiina shirkiga ugu daran uma wixii kale marka iyadu kabaa'irta dunuubta waaweyne marka aklu amwaali annaasi bilbaail iyo qatliga muslimka la dilo iyo waxyaabahaas marka ee inaan marka lagu mashquulinaynin masaa'il daqiiqa ee sacab ahee ku adagba dadkii ayb nebiga marka haddii sidan in loogaga daydo waaye saanayna yeeli jireen a'immadii marka selafka ahaa ayb qaala xadaanaa wahb bnu baqiya can nuuxi bni qaysin qaala xadaanaa cabdulaahi bnu cawn cabdulaahi bnu qaala xadaanaa cabdullaahi bnu cawn can moxamed bni siriin can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slm qaala liwafdi cabdilqays أnhاakm can الnaqiiri wاlmuqayari wاlxantami wاdubbaa'i wاlmasaadati اlmajbuubati wاlmasaadati iyo yanii sibraarka masaadadu marka waxaa weeyaan waa waa sibraarka ayb almajbuubati ee hoosta laga jaray afkeedii laga jaray marka laga jaray muxuu ka wadaa marka wuxuu ka wadaa sibraaradoodu waxay lahaa jireen af iyo meel hoose oo marka sibraarka uu ka neefsado oo casilaa ay dhihi jireen alcasilaa ayb sibraarkii marka inuu ka neefsaday ugu talagaleen ayb marka sibraarka aan hoosta ka lahayn meeluu ka neefsado ayb yaa loo jeedaa ilaa haddii sibraarkii meeshii uu ka neefsan lahay uusan lahayn wixii dhaqsay qameerayaan dhaqso ayay ku ayay qameerayaan hadduu neefsadana marka wixii qamiirka ka dhigi lahaa waa bannaankay u baxayan marka almisaadatu almajbuubatu hiya alatii laysat lahaa famun waa midda aan afka hoose lahayn ama hiya alatii laysat lahaa caslaa min asfaliha tatanafasu minha yacnii dhiftin hoos ka xiran oo ay ka neefsato midda aan qabin waayo midda almisaadati almajbuubati ayb walaakin ishrab cab fii siqaa'ika sibraarkaaga ka cab wa awkihi xir sibraarkaaga ka cabe markaa yani aabur oo xir ayb qaala hadda markaa awciyadii baa kan halkanna marka lagu sheegay misaadadana marka sibraarka weyne maqaarka laga sameeyey waa xadiidkii dheeraa ee naagtii waatay ku jirtay ana nebiya sal l slam tawada'a min misaadati imra'atin mushrikatin xadiidkii buluqulmaraamka ku jiro nebiga sal l salam haweeney mushrikad ah sibraarkeedu ka weysaystay almisaadatu waa sibraarka weyn ee maqaarka ka samaysan قال xdثna مسلم بن إبراهيم qال xdثna أbان qال xdثna qتاadة عن عكرمة وسعيد بن المسيب عن بن cabاaس في qصة وفد cabdالqays qالوا فيma نشhرب ya نبي اللahi mxaan ku cabnaa نبiga allow faqاla نبي للhi صلى اه سلم عlayكم بأsقية الأdم maqاarka weelashiisa ogaada اllatii taas oo tulaaثu la xiro calى أfwaahiha afkeeda laga xiro kuwa yni afka laga xiro qabaan kuwaas yni ku caba oo laazima allatii taa oo tulaafu la xiro calaa afwaahiha afka laga xiro oo afkeeda yani la maroojiyo afkii laga xiro ayb qaala xadaanaa wahab bnu baqiya can khaalidin an waxa dhan marka laga cararay weelashaani xadiid baa isaga wuxuu leeyahay ibn xibbaan iyo uu werinayo weelku wax ma xarimo waxna ma xalaaleeyo laakiin waxa wax xarimo waa iskaarka weelashan waxaa loo sheegayna waa weelal iskaarku ku soo degdegaya bisun waa waa iska wasiilo oo kale weeyaan taxriimkooda maadaama iskaarka uu soo degdejinayo waxaa laga yaabaa qofku wax ku rito sharaabka intuu ka yacni muskir ka noqdo inuu hadhow inuu amaad intaa ku khasaari lahayd haddaadanina weli iskaar yacni sharaabkaani muskir ma ahan intuu is yidhaahdo oo iska cabo ayaa dhici kari lahayd ee weelku isagoodda macno gaara ma wato قال xdثna وhب بن بقية عن khالد عن cوف عن أbي القamuuس زaيد بن علي qاaل xadثnii رaجuل kana min الwفد الذiina wafdوu إlى النبي sl اه sلم nin ka mid ah wfdi dadkii nebiga u wafdiyey min cabdالqays ah yaxsab cawف ou u malaynayo cawف ana smahu magaciisa qays bnu النucmaan inuu yahay faqاala waxau yihi laa تشhربوu fيi نaقيirin ha ku cabinina وlaa muزafatin وlaa dubbاءin وlaa xantmin washrabuu cabafi ljildi maqaarka almuukaa calayhi la afxiray almuukaa calayhi ee la afxiray ayb fain ishtadda sharaabku haddii uu adkaado ayb uu yacnii sharaabkii uu noqdo mid aad u rib ah sharaab rib ah oo adag markuu noqdo faksiruuhu jabiya bilmaa-i biyo ku jabiya oo iska barxa sharaabki aad halkaa geliseen mirihii wuxuu aad isku darteen haddii biyo kakan ay noqdaanoo rib ah oo aad u yacni adag hadduu noqdo biyo badan iskaga dara fagsiruuhu bilmaa'i ku jebiya fain acyaakum hadduu idin noojiyo oo haddaad biyo ku dartaanna oo yacnii aada istiraadaan kan ama aad ku sakhraantaanba faahriiquuhu daadiya markaas fain acyaakum hadduu idin daaliyo o idin noojiyo faahriiquuhu shuba oo daadiya quba ayb ay in ishtadda nabiidu nabiidku hadduu adkaado uu ku adkaado filjildi maqaarka hadduu ku kakanaado hadaad biyo ku dartaan xataa hadduu ku dhegay maqaarkii faaslixuuhu bitakhliiqi ilmaa'i bihi biyo ku dara wain halaba ishtidaaduhu adkaanshadiisu hadday darnaatana bixayثu acyaakum fasubuuhu wallaahu tacala aclam iska sho daadiya قال xdثna محمد بن بشhاaر qال xdثna أbو أحمد qال xdثna سفyاaن عن علي بن بديمة qال xdثnيi qays بن xbtر النهشhلي عن بن عabاaس qاaل إنa وفد عبدالqaيس قالوا yا رsuuل الله فيma نشhرب مxaan cabnaa qاaل lا تشhربوا في الدuباء ولا في المزفة ولا في النقير وانتبdوا في الأsقية ibrاarada sibraarada marka ku nebiidaysta oo casiirkiinna iyo sharaabkiinna ku shubta qaaluu yaa rasuula allah fain ishtadda hadduu darnaado fi lasqiyati hadduu ku adkaada ka waran sibraarada qaala fasubbuu calayhi ilma'a biyo ku kor shuba qaaluu yaa rasuula allah faqaala lahum fi اhaaliثati aw iraabicati markii saddexaad ama markii afraad buu wuxuu yidhi ahriquuhu daadiya uma qaala in allaha xarama calaya alla wuxuu iga xarimay ou xarama alkhamra khamradii buu xarimay waalmaysira qamaarkii buu xarimay waalkuubata gurbaanka ayuu xarimay qaala wakullu muskirin xaraamun wax kastoo wax sakhraamiya waa xaaraam qaala sufyaan fasa'altu caliya bna badiimata baan su'aalay can ilkuubati qaala tablu marka biyo kushuba macnaheedu waxaan ma laga wado khamri buu noqdaye iska barxa khamrada macnaheedu maaha mar hadday khamro noqoto khamro inaan khal laga dhigi karin horaan usoo aragnay shay lagu daray inaanan khal looga dhigan karin horaan usoo ogaanay macnuhu hadduu maqaarka ku adkaada iyo ama aad idinku istiraadaan ad ka shakisaan iyo shaygan yacni markaa biyo waa aaduu rib u yahay aad istiraadaan iyo biyo iskaga daran si aanu dhaqso idinkaga qamiirin ayb use khamro idinkaga noqno wakullu muskirin xaraamun waa qaacido guud waaye waalka aad wax ku samaysanaysaa xataa haddii uu yahay bakeeri wixiina ay khamiir ku khamro ay ku noqdaan ha isticmaalin ha cunin ayb dacasiiradan marka dadku hadda iska samaystaan waa iyagu wax hadda la miiraayo waa kaas waxaas dhib ma lahan ayb kuwa marka muddo badan joogana waa jiraano sannad iyo lix bilood iyo joogo oo ay ku daraan mawaad ilaaliso yacnii ka ilaaliso inay aad u qamiiraan laa ba'sa kuwaas oo kale wax dhibaatooy leeyihiin wax qamiirayoo khamro noqdoo la beddelay maahan ayagmarka mawaad xaafida ayay ku daraan oo ka ilaaliyo qamiirista iyo yacnii waxaan inay noqdaan adduunka hadda sidii horeba hore aan ahayn marka shaygan haddaanu muskir kaa noqonin waa iska isticmaali kartaa ilaah hal sano ka hor haddii la rabo ha lasoo miiro ha lasoo qaso qaala xadaanaa musadadun laakiin ilal aana dhulkan dhulalka carabta meelo waxaa jira saasoo kale ay wax yeelaan timir iyo biyo kulul iyo wax intay isku daraan marka yacnii meel lagu lagu radiyo oo meel lagulala dhigo maalin laba kadib la cuno oo ay dhici karta in lagu sakhraado kaasoo kale waa nebiidka la sheegayo qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdulwaaxid وهو بن زياد قال xدثنا إسماعيل بن سمyع قال xدثنا مالك بن cمyر عن علي qال نهى رsuل اللh صلى اه عليه وسلم عن الدباء والxntم والنقيd والجicة والجicة waxaa weeya نبيd شhacيir heedda ama شhaciirta نبيidkeeda w cabitaanka laga n casiirka laga samaysto شhaciirta ee muskirka ah ayaa la yidhaahdaa الجicة ayb qaala xadaanaa axmed bnu yunus qaala xadaanaa mucarif bnu waasil can muxaarib bni dihaar can ibni buraydata can abiihi qaala qaala rasuulu lahi sal l slam nahaytukum can alaain baan idinka reebay wa ana aamurukum bihinna waanan idin farayaa hadda nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri baan idinka reebay fazuuruuha faina fii ziyaaratiha tadkiratan faina tadkiratan waana ayaa fii ziyaaratiha ku sugan wanahaytukum can alshribati baan idinka reebay an tashrabuu inaad cabtaan ilaa fii duruufi اladami maqaarka weelashiisa mooyaane wax kale inaad ku cabtaan waa idinka reebay fashrabuu fii kulli wicaa'in weel kasta ku caba hayra an laa tashrabuu muskiran laakiin laa tashrabuu muskiran muskir wax wax sakhraamiyaha cadinina marka waa kan xadiidkii weelasha kan baa lagu nasakhay naasikiisii waa kan alimaamu nawowina sharxa muslimka juska koowaad kitaabuliimaan wafd cabdilqays xadiidkeeda markuu sharxayo ku sheegay wanahaytukum can luxuumi اladaaxi udxiyada hilbaheedaan idinka reebay yacnii inaad kaydsataan an ta'kuluuhaa inaad cuntaan dheh bacda alaain saddex maalmood kadib inaad cuntaan ayaan idinka reebay fakuluu cuna wastamticuu bihaa ku raaxaysta oo waxaad ka dhigataan sahay fii asfaarikum safaradiinna dhexdooda sahay uga dhigta ayb wastamticuu bihaa ka sahay yeesha fii asfaarikum safaradiinna dhexdooda kana marka waa naasikiisii buu caddaynaya qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can sufyaan qaala xadaanii mansuuru can saalim bni abiljacd can jaabir bni cabdillaahi qaala lamaa nahaa rasuulu lahi sal slam can alawciyati nebigu markuu weelasha reebay qaala waxa uu yidhi qaalat ilansaar ansaar waxay tidhi innahu laabudda lanaa innahu yacnii weelashani laa budda lanaa kuwa loo hurtila yahay oo annaga yacnii kuwa aan ka maarmayna ma aha ayb qaala waxa uu yidhi nebiga marka falaa idan falaa maya idan haddaba falaa idantan marka macnaheed markay yidhaahdeen kama maaranno weelashaan falaa idan ay falaa anhaakum canhaa idan w falaa anhaakum canhaa haddaba idinka reebi maayo idan hadday saas tahay saad sheegaysaan hadday tahay idinka reebi maayo muskir uun iska ilaalin falaa idan marka macnaheedu saas ayb macnahaasaana marka badan ay idaa kaana laabudda lakum minhaa hadday daruuri idiin tahay weelashaani ayb falaa yunhaa can ilintibaadi fiiha la reebi maayo marka in lagu casiirka iyo in lagu samaysto ayb faannahyu kaana qad warada calaa taqdiiri cadami اlixtiyaaji haddaan loo baahnayn iyo nahyiga marka uu ku soo arooray haddii loo baahdo weelashaasi laakiin iskaga isticmaala muskir iska ilaaliya ويxتمل أن يkوna الحكم في hذه المسألة مفوضا لرأيه sل اه عل سلم أو uuحiya إليهi في الxاaل بسرعaة in markiiba loo waxyoodaa dhici karto ama inuu اجتiهاad ku yidhi falaa idantan qال xdثna محمد بن جعفر بن زياد الوركاني qال xdثna شhريك عن زياد بن فyاaض عن أبي عyاaض can cabdillaahi bni camrin qaala dakara nebiyu sala allahu calayh ali wasalam alawciyata nebigu weelashii buu sheegay addubaa'a waalxantama waalmusafata waannaqiira faqaala acraabiyun acraabi baa wuxuu yidhi innahu laa duruufa lanaa innahu shaanigu waxa uu yahay laa duruufa weelal lanaa annaga nooma sugnaanin weel ma qabno annagaan kuwa ahayn faqaala nebigu wuxuu yidhi ishrabuu caba maa xalla wixii xalaal ah caba wixii xalaal ah caba ayb oo xaaraantii marka iska ilaaliya ayb xadiidkan marka bukhaari isagoo kale wariyey iyo muslim inkastoo sanadka hadda halkan shariig uu ku jiro shariigna saduuqun sayiulxifdi uu yahay laakiin riwaayo kale uu leeyahay riwaayad kale bukhaari iyo muslimna xadiidka way soo saareen can dariiqi sulaymaan alaxwal can mujaahid can abi ciyaad can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma qaala xadaanaa alxasanu bnu caliy qال xadثna يحيى بن aadم qال xadثna شhريك بإسناaده qال اجتنبوu ka dheeraada ma askra wixii wax skhraamiyo qال xadثna cبداللahi بن محمد النufayliyu qال xadثna زuhayر qال xadثna أبو الزuبير عن jاaبiرi qاaل kaana يuنbd لرasuuل اللh صلى اه عل سلم nebigu waa loo nebiidayn jiray fيi siقاaءin sfrاar ayaa casiirka loogu samay jiray faإidaa lam yجidوu siقاaءan sfrاar haddaynan helin nubida lahu fii tawrin digsi ayaa loogu samay jiray casiirka nebiidka min xijaaratin dhagax ka samaysan digsi dhagax ka samaysan ayaa loogu loogu samay jiray nebiidka marka nebiidka nebigu cabbi jiray marka haddaba koowa waa intuusan qamiirin ayuu cabbi jiray sida xadiidka ima caaisha ee baababka soo socdo nalo ay noogu imaan doonto baabun fi lkhaliiطayni baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lkhaliiطayni labada laysku daray xukunkooda caddayntiisiiba u baab yahay yani laba shay laba miro oo laysku daro biyo lagu radiyo markaas la dhexgeliyo ee la daboolo xukunkeedu waa sidee marka ayb qال xdثna qتyبة بن سعيid qال xadثna الleyث عan cطاء بن أbي رباح عan jاaبir بن cabdاللahi عan rasuuل الlah صلى اه عل sلم أنhu نahىa wuxuu reebay nebiga an yuntabada الزaبيibu والtamru زabiibkii iyo timirtii in laysku nebiidiyo jamiican iyagoo wada jiro casiir laga yeelo وanahaa an yuntabada الbsru والruطbu timirta nooca busrada la yidhaahdo midda jaallaha markaas uu ku soo bilaabmaye haddii ay aad jaallo u noqotana waxaa la yidhaha zahwi busr oo zahwi ah warudabu iyo markay rudabkuna waa markay aad u bislaato kaamil noqotay qoyan tahay rudabkii iyo busradii in laysku nebiidiyo inta laysku xasho biyo lagu dhex rido oo weelka lagu daboolo marka biyahaas iyo iyaga laysku dhex daboolo nebigu wou reebay jamiican iyagoo wada jiro alimaamu nawowi sharaxa saxiixu muslimka wuxuu ku yidhi haadihi alaxaadiidu can intibaadi alkhaliiqayni wa shurbihimaa وهmaa تمر وزبيiب أو تمر ورطب أو تمر وبsر أو رطب وبsر أو زهو وواaxد من hذiه المذكuuرaaت ayb iyo ونحو ذaلika waaye qاaل أصxاaبuna وغayruهm waxay dhaheen min الcuلaماaءi oo culimada ah ayb waxay yidhaahdeen inay marka tani ay tahay nahyigaani inuu yahay karaaho sababu lkaraahati fiihi sababka marka loo nacay inay tahay bay sheegeen ana aliskaara ayb yasracu ilayhi waxaa u degdegaayo iskaarka waxyaabaha waxa loo reebay waxay dhaheen marka laba shay laysku daro biyana lagu qameeriyo iskaarkii baa soo degdegaayo bisababi اlkhalqi saana marka waxay u noqonaysaa isku darka ayb oo mida waxaa doorsoomay qabla an yatagayara طacmuhu intaan marka dhadh sababka loo reebay waxay tahay buu leeyahay iskaarkiisaa soo degdegaayo kow inta aan dhadhankiisu isbedelin waxyaabaha kale shaygu markuu hal yahay dhadhankiisaa la fahmi karaa saas haddii loo ursado marka inuu isbedelay waa la dareemi karaa laakiin laba shay marka laysdhexgeliyo laysku daro la radiyo inta aan dhadhankooda ama urkoodu intaanu isbedelin ayaa iskaarkiiba uu soo gelaya bina'an calaa daalika in laysku daro loo radiyo saasuu imaamu nawowi fayadunnu shaaribu ninka cabaya wuxuu u malaynayaa annahu laysa muskiran muskir inuunan ahayn ayuu u malaynayaa wayakuunu muskiran shaygiina waa muskir cilladii marka saas ku sheegay dhowr shay marka laysku daro laba shay iyo saddex shay nooc oo miraha marka biyo lagu dhex radiyo lagu dhex daro iyagoon dhadhankii weli aanu isbedelin ayaa iskaarkii uu soo geli ogyahay bina'an calaa daalika marka qofku wuxuu u moodayaa waxaan in dhadhankiiyo urkii maadaama aan isbedelin inuu iska cabaa laga yaabo muskirna uu yahay markaasuu wuxuu yidhi xukunkii buu sheego wamadhabunaa wamadhabu اljumhuuri ana hada nahya likaraahati tanziih nahyigaani inuu nahyu tanziih yahay walaa yaxrumu dalika maa lam yasir muskiran mana xaaraam noqonaayo ilaa uu muskir ka noqdo buu leeyahay wabihada qaala jamaahiiru اlculamaana saasay dhaheen buu yidhi ayb ayb halkan marka imaamu nawowi saasuu ku sheegay khaaabi isagu wuxuu yidhi qad dahaba hayru waaxidin min ahli اlcilmi hal wax ka badan oo ahlucilmiga waxay ku tageen buu yidhi ilaa taxriimi alkhaliiطayni labada laysku daray taxriimkooda wain lam yakun isharaabu اlmubtakhadu minha muskiran sharaabka laga samaystayba muskir bayaanu noqonin la samaystay qowlan bidaahir اlxadiid qaar culammada ka mida waxay ku tageen daahirka xadiidkaano sharaabkuba muskir yaanyuusan noqonine isku darkaanaaba xaaraan abay dhaheen xadiidkayna marka toos u ag istaageen walam yajcaluuhu macluulan biliskaari cillo ugama aynan dhigin iskaarka wailayhi dahaba caطaa'u wa طaawuus caطaa ibn abi rawax iyo daawuusna saasay ku tageen wa bihi qaala maalikun waaxmed ibnu xambal waisxaaq wa caamatu ahli اlxadiidna saasay ku tageen wa huwa haalibu madhabi الshaaficiyi imaamu shaafici madhabkiisa sidaa haalibkaana saas waayi ayb laakiin alimaam اnawowi halkan wuxuu ku sheegay yani karaaha inay tahay sharx muslim wa qaaluu idaa shariba alkhaliiطayni qabla xuduudi shiddati labadii laysku daray hadduu cabo intaan intaysan adkaanin fahuwa aahimun min jihati waaxidatin waa dembaabaya hal dhinac dhinacaas waa dhinaceena nahyigaanu ku dhacaawa waidaa shariba bacda xuduudi shiddati markuu adkaaday oo uu qamiiray kadib hadduu cabbana kaana aaiman min jihatayni laba dhinac buu ka dembaabayaa axadihimaa mideed labada mid ka mida shurbu اlkhaliiطayn ka kalena waa shurbu اlmuskir labay ka kala dhigeen marka wa rakhasa fiihi sufyaanu hawriy wa abu xaniifata wa asxaabuhu way rugseeyeen iyaga iyaga nebiidkayba rugsayn jireen xataa hawri madhab noocaas waa laga sheegay kuufiyiinta wa qaala leyt bnu sacad waxa uu yidhi inamaa jaaءat اlkaraahatu an yunbadaa jamiican in iyagoo wada jiro nebiid laga dhigaa yani karaahadu ku dhacaysaa lianna axadahumaa midkood yashuddu saaxibahu buu adkaynayaa ayb macnahaasu marka tilmaamay kullin marka qaar marka ahlucilmigu waxay ku tageen xadiidka daahirkiisa oo ama muskir ha noqda mayuusan noqonin laba shayoo laysku daray ee nebiid laga yeelay waa qofku inuu yacnii cabo walow muskirba ayaanu ahaanin hal jiha ayuu marka xaaraan uga dhacay hadduu markuu muskir noqdo kadib cabana laba jiha ayuu uga dhacay culamo badan saasay dhahayaan qaarna waa karaahiy leeyihiin amaa hadduu muskir noqdona waa xaaraan sidaas alimaamu nawwi uu sheegay qaala xadaana abu salamata muusa bnu ismaaciil qaala xadaana abaan qال xadaثnii yaحyى can cabdالlaahi bni abi qataadaةa can abihi ana nabiy اllahi sal اه slam nebigu nahaa can khaliiqi الzabiibi wالtamri zabiibkay timirta isku xashkooda ayuu reebay isku darkooda wa can khaliiqi اlbusri wالtamri busri iyo timir wa can khaliiqi الzahwi wالruطbi wa qaala waxa uu yidhi intabiduu kula waaxidaةi calىa xidaةi mid kastaa goonidiisa casiir uga dhigta oo nebiid ahaan u samaysta o dhan marka waa axkaam macquululmacnaa ah oo waxaan waxa la diidaya uun iskaarkaas degdegaayo qaala waxadaanii abu salamata bnu cabdiraxmaan can abi qataadata can اnabiy sal slm bhada اlxadiiثi qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wa xafs bnu cumar annamariy qaala xadaanaa shucbaة can اlxakm can ibni abi layla can rajuli qaala xafs min asxaabi اnabiy sal sl min asxaabta nebiga ka mida can اnabiy sal اllahu alيh ali wslam qaal nahaa can اlbalaxi wاltamri nebiga wuxuu reebay balaxa iyo timirta balaxu nooc marxalad maraaxisha timirta ka mida wالzabiibi wاltamri zabiibkii iyo timirtiina waa reebay in laysku nebiid labadooda laga wada yeelo laysku daro qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya can haabit bni cumaara qال xadaثnii rayطة can kabشhaةa binti abi maryam qaalat sa'ltu uma salmةa ayaan su'aalay maa kaana النabiyu sal اه slm yanhaa canhu nebiga muxuu reebi jiray qaalat kaana yanhaana wuxuu naga celin jiray an nacjuma الnawaa timirta inaan jejebinno aad u yanii aan karinno dabkan bislayn aan bislayno an nacjuma macnaheedu waxaa weyaan an nubaaliغa fii nadjihi timirta intaan dab saarno marka aan yani ku yacni laftimireedkii aan markaa ku talax tagno ku xeel dheeraanno ilaa ay ka burburto ayb oo ay fasaaddo ayb quud ahaanteeda ay u fasaaddo arigii iyo uu cuni waayo yani haddii sidaa la yeelo la jejebiyo ay burburto laftii xoolihii cuni lahaabay markaa ay ka fasaadaysaa ow nakhliqa zabiiba watamra ama timirihi zabiib inaan isku dheehno on isku darno maxalushaahidkiisa marka meeshaan dambe xadiikan marka imaam axmed iyo abu yaclana waa soo saareen khaaabi wuxuu yidhi an nacjuma الnawى طabkan yuriidu an nabluga bihi annadja inaan gaarno idaa dabakna اtamra facasadnaahu yuqaalu cajamtu الnawى acjumuhu cajma إidaa lugtahu fii fiika markaad afka ku burburiso ku calcalaliso yaa la yidhaha laakiin hadda marka macnaheedu waxaa weeyaan laftimireedkii in ay baab ka fasaado xoolihii cuni lahaa taas waa midda u reeba qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdullahi bni daawuud wahuwa alquraybiyu can miscarin can muusa bni cabdillaahi bni yaziida can imra'atin min bani asad can caaishata ana rasuula اllahi sal slam nebiga kaana yunbadu lahu zabiibun ayaa nebiid looga yeeli jiray fayulqaa fiihi tamrun timir baa lagu ridi jiray ow tamrun timir fayulqaa fiihi zabiibu baa markaa lagu ridi jiray xadiidkan marka isnaadkiisu dacfi baa ku jiro almar'atu اlasadiya ayaa laybhaamiyey miscar korkiisana xadiidka waa layskugu khilaafay dabaraanina xadiidka wuu soo saaray min ariiqi xumayd bni sulaymaan can mujaahid can caaishata isnaadkiisana dacfi baa ku jiro xumayd ibnu sulaymaanka baa ku jiro qaala xadaanaa ziyaad bnu yaxya alxasaaniyu qaala xadaanaa abu baxr qaala xadaanaa cataabu bnu cabdilcaziiz alximaaniy qaala xadaatnii safiyatu bintu caطiyata qaalat dakhaltu maca niswatin haweenay ayaan la soo galay min cabdilqays ah calaa caaishata fasa'alnaaha waxaan su'aalnay can اtamri wاzabiibi timirtii zabiibkii faqaalat kuntu aakhudu waxaan qaadan jiray qabdatan sacab min tamrin timir ah iyo waqabdatan cantoobo min zabiibin zabiib ah fa ulqiihi fii inaa'in weel baan ku ridaayey fa amrusuhu waan deliigaayey marka waa burburinaye waan burburinaayey uma asqiihi nebiya sal l slam nebigaan marka inta biyo ku dara aan waraabinayo xadiidkan isagana isnaadkiisa dacfi baa ku jiro safiyata safiya safiyata binti caiya jahaalaa ku sugan ayb ninkaasana abu baxr la yidhaahna waa la daciifiyey axaadiidta horena marka ka saxiixsanoo yacnii khuldada laysku dara waxyaabahan oo laysku radiyo diideysay laakiin iyagoo hadda inta la miiray haddii laysku daro in lacaba dhib ma lahan waxaa la diidaya waxay tahay in hal weel lagu wada radiyo oo saacaad iyo maalmo iyo joogaan oo kale baabun fii nabiidi اlbusri timirta busrada la yidhaha nabiidkeeda caddayntiisii u baab yahay qaala xadaanaa muxamed bnu bashaar qaala xadaanaa mucaad bnu hishaam qaala xadaanii abi can qataadata can jaabir bni zaydin wacikrimata annahumaa kaanaa yakrahaani اlbusra waxdahu busrada keligeed waa nici jireen wayaakhudaani dalika can ibni cabaas bay ka qaadan jireen oo timirta busrada in meel inta lagu rido biyo lagula daro weelka lagu daboolo nebiidkaas waa diidi waa nici jireen wa qaala bnu cabaasin akhshaa an yakuuna waxaan ka baqayaa inuu ahaado almuzaa'a inuu noqdo muzaa muzaa marka waxaa la yidhaha nabiid اlbusri nabiid اlbusra timirta busrada nebiidkeeda muzaa la yidhaha yacnii inuu muskir noqdaan ka baqayaa alladii nuhiyat canhu cabdulqays laga reebay faqultu liqataadata ma lmuzaa baan ku idhi qaala annabiidu waa nebiidka fi lxantami ashuunka lagu dhex samaysto walmusafati iyo midkii la dharoobay ee wax la marmariyey tarjamaday marka xadiidku waa isleeyihiin ayb baabun fii sifati الnabiidi nabiidka sifadiisa caddaynteedii baab yahay qaala xadaanaa ciisa bnu muxamed abu cumayr qaala xadaanaa damratu can الsaybaaniy can cabdillaahi bni daylamiy can abihi qaala atayna اnabiya sal l slm nebigaan u nimid faqulnaa yaa rasuula allah waxaan nihi rasuulka ilaahayow qad calimta man naxnu waad ogaatay ciddaan nahay annagu o min ayna naxnu meeshaan ka ahaanay failaa man naxnu failaa man kumaa xaggiisa naxnu annagu aan ahaanaynaa yaan xaggiisa u ahaanaynaa qaala ila اllahi wa ilaa rasuulihi alle iyo rasuulka xaggooda ahaada faqulnaa yaa rasuul allah inna lanaa acnaaban cinab ayaan leenahay maa nasnacu bihaa maxaan ku samaynaynaa qaala zabibuuhaa zabiib ka yeela cinabka cinabka markuu qallalo zabiibuu noqdaa qallajiyo zabiib ha idiin noqdo qulnaa maa nasnacu bizabiibi zabiibka waxaan ku samaynaynaa qaala mbiduuhu casiir ka dhigta calaa hadaa'ikum qadadiinna iyo washrabuu calaa hadaa'ikum xilliga marka waqhtiga qadadiinna ka yeesha nebiid oo wakhtigaas yacnii waxaad ku samaysaan maalinta weyn inta hore gelinkeeda hore nebiid ka yeela washrabuuhu caba calaa cishaa'ikum cishihiinnana caba yacnii kaad zabiibka aad maalintii maalin weynta qamiirsataan cishaha markay tahay iska cabba wanbiduuhu calaa cashaa'ikum cashadiinna marka wakhtigaad cashaynaysaan radista washrabuuhu calaa hadaa'ikum qadadiinna dambe cabba wanbiduuhu fi shinaani sibraarada ku qamiiriya oo ku yacnii casiraysta walaa tanbiduuhu fi lqulali ashuunnada maya ashuunnada ku dhex samaysanina nebiidkaas ee sibraarada isticmaala fainahu shanigu wuxuu yahay idaa ta'ahara can casrihi casirkiisa haddii uu ka daaho saara khaldan buu noqonaya waxyaabihii marka qaarna waa ka reebay qaarna marka rasuulka sal اllahu alayh ali wasalam uu u ogolaaday ayb ayb haddii marka waqtiyadaas qadada uu ka daaho oo casirkii uu ka sii dib maro wuxuu noqonayaa marka khal buu sii noqonayaa hadda kalena waa ka sii tegaya hadduu sii daahana muskir buu gaarayaa قال xدثنا محمد بن المثنى قال xdثنا عبدالوهاaب بن عبدالمجيد الثقفي عن يونس بن عubayd عن الحسن عن أمه عن cائشhaةa قالت كاna ينbd لرasuل الlه صل ل سلم nebiga waa loo nebiid samay jiray fيi siقاaءin sibraar yuuka waa la xiri jiray aclaahu sibraarka oo yuuka u la xirayo aclaahu korkiisa walahu cazlاaءu walahu wuxuu lahaa sibraarku cazlاaءu daba dambe daba dambe marka uu ka furmi karo ama uu ka neefsado u lahaa yunbadu qudwatan aroortii baa loo yaa meesha loogu ridi jiray nebiidkii fayashrabuhu cishaa'an cishihii buu cabi jiray wayunbadu cishaa'an cishihii baa nebiid looga yeeli jiray fayashrabuhu qudwatan aroorta dambe u cabi jiray hal maalin dhib ma laha gaaban قال xadaثna مسدد qال xadaثna المcتمر qال samictu شhبيب بن cabdالملك يxadiث can مqاaتل بن xayاn qال xadaثتnii camatيi cmرة تukنى أma جiناab can cاaئشhaةa أنha kaanت تنbd للنبي slى الlه عليه لي وsلم غudوة faإida kaana min الcaشhiيi hadday ahaato fatacشhaa nebigu ou casheeyo shariba calىa cashaa'ihi cashadiisuu ku cabeeyey korkeeda wain fadala shay-un hadduu soo harana sababtuhu waan daadinayo ou faraqtuhu ama weelka waa ka bannaynaya haddii yacnii cabitaanka intou cabo wax soo reebana oo uu maalinka dambe oo kale uu gaaro waa isu daadinayo lee muskir buu isu beddelayay uma tunbadu lahu bileyli uma tanbudu lahu bileyli habeenkii ayay nebiyadu ugu ridaysay faidaa asbaxa hadduu soo waabariisto taqadaa maalinkiibuu markaa uu yacnii qaadanayo cabbaayey fa shariba calaa qadaa'ihi qadadiisa korkeeda ayuu ku cabaayey ayb faidaa asbaxa taqaddaa hadduu soo waab soo kaco maalinkaas uu qadaynayo fa shariba calaa qadaa'ihi qadadiisuu ku cabayey marka qaalat yuqsalu siqaa'u sibraarka waa la dhaqayaa qudwatan wa cashiyatan aroor iyo galab faqaala lahaa abii aabbahay baa wuxuu ku yidhi maratayni laba mar fii yowmin maalin gudaheed laba maraa qaalat nacam bay tiri haa waxbaa iskaga harharay qaala xadaanaa makhlad bnu khaalidin qaala xadaanaa abuu mucaawiya can ilacmash can abi cumar qaala abu daawuud abuu cumar yaxya bnu cubayd albahraaniyu can ibni cabbaasin qaal kaana yunbadu lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga waxaa nebiid looga yeeli jiray azabiibu zabiib qaala fayashrabuhu اlyowma wاlhada fayashrabuhu uu cabaya alyowma fi اlyowmi maanta wafi lgadi berrina waa cabaye wa bacda algadi iyo berrida dambe ilaa masaa'i اhaaliثati ilaa maalinta saddexaad galabkeeda waa cabaye uma yaamuru bihi waa amraaya markaa kadib fayusqa اlkhadama waxaa la waraabinayo la siinayey dadka waad adeego ow ihraaqu ama waa la daadinaya maalinta saddexaad casirkeeda waxaa la siin jiray ama dadka khadamkee adeego ama waa la daadi jiray maalinta saddexaad casirkeeda haddii uu muskir noqdo see khadam loo siinaya khadamka in muskir la siimiyaa loo gol yahayna alimaamu nawowi wuxuu yidhi macnaahu xadiidka macnihiisu taaratan kol waxaa weeyaan yasqiihi اlkhaadima marna adeegaha la siinaya wa taaratanna yasubuhu marna waa daadinaya wadalika alikhtilaafu kala duwanaanshadaasna liikhtilaafi xaali nebiidi nebiidka xaalkiisa kala bedelnaantiisay ahayd kala duwanaanshihiisa fain kaana lam yadhar fiihi tagayurun isbedel hadduusan ka soo daahirin ayb fain kaana lam yadhar fiihi tagayurun wanaxwuhu min mabaadi'i liskaari oo iskaar ka soo bilaabashadeeda hore iyo haddaanay markaasi ka soo daahirin saqaahu lkhaadima khaadimkuu waraabin jiray walaa yuriiquhu ma daadin jirin liannahu maalun taxrum idaacatuhu waa maal in la dayacaa ay xaaraam tahay iska daadsha maaha ayb wayatruku asaga muxuu u dhaafi jiray marka haddaanu muskir ahayn laakiin muskirnimadii uu ku soo dhowaaday muxuu nebiga isaga dayn jirayna wayatruku shurbahu cabitaankiisa nebigu waa ka tegi jiray tanasuhan isagoo iska tanasuhayo wain kaana qad dahara fiihi shayun min mabaadi'i اliskaar laakiin haddii laga dareemo iskaarkii bilowgiisa watagayuri iyo doorsoon araaqahu waa qubayo waa daadinaya لأnنه إdا أskra saara xaraaman xaalado wax sakhraamaya waa xaaraam ayb wanajisan waa najis fayuraaqu waa la daadinayaa markaa walaa yasqiihi fayuraaqu waa la daadinayaa walaa yasqiihi الkhaadima khaadimka ma waraabinaynin لأnna الmuskira laa yajuuزu saqyhu الkhaadima شhay muskira in khaadim la waraabiyaa ma bannaana kamaa laa yajuuزu shurbuhu saad adigaba aadan u cabi karin aysan kugu bannaanayn baa qof kale inaad siisan aanay u bannaanayn sharaxa muslimku saasuu ku yidhi marka markuu leeyahay uma ya'muru bihi fayusqa alkhadama aw yuhraaq ayb markuu leeyahay macnuhu waxaa weeyaan marka khadamka la siinayana waa marka aanu muskir ahayn oo wax tagayura iyo uusan ku dhicin maal in la dayaca leh ayuu diidayaa isagana markaas wuxuu iskaga dhaafi jira tanasuhan laakiin haddii uu taqayur doorsoon iyo lagu arko iyo iskaar laga dhedhamiye ama laga dareemo waa la daadi jiray markaas waa marka la daadi jiray marka daadinta iyo waxsiintaa kala gaar ah waxayna ku xihan tahay nebiidka laftirkiisa xaalkiisu sida uu yahay saasuu imaamnawowi alimaamu nawowi uu leeyahay qaala abu daawuud macnaa yusqa alkhadama yubaadaru bihi اlfasaad waxaa lagala degdegayaa inuu hallaabo iyagaa marka la waraabinayo la siinaya وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه